sida ay v o eda u xaqiijiyeen qaar ka mid ah waxgaradka tuulada eji ka hor inta aanan la gubin saddex qaybood laba qayb guryihii deegaanka aroornimadii hore ee toddoba iyo labaatankii bishii aanu ka soo gudubnay ee maarso ayaa waxaa jiray xiisad salka ku haysay aana qabiil oo u dhexaysay maleeshiya ka kala tirsan laba beel oo deris ah oo ka mid ah beelaha wadadega xadka gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe xasan abuukar mursal oo ka mid ah odayaasha dhaqanka tuulada eji ayaa v o eda uga warramay sida ay wax u dhaceen markii uu weerarka dhacayay tuuladana walaalkay waxaa lasoo weeraray maalintii saddex markas waqti adiga macnaha oo laba saac laba saac iyo barmeelaas camal marka maktigaasaa lasoo weeraray marka ilaa dishuur ayaa dadkana dagaal cawda iskiga maseexayn oo dad iska jiifay oo guryood iska joogay ahaayeen marka ilaa dishuur yahay subaxii waxaa laga hadiyola oo laga soo toosay waxaaba lagu soo kacayba dagaal marka dagaalkaasaa meesha ku qabsaday marka dagaalkii saasaas u dhacay ile haddii cid dadkii lasoo weeraray oo meeshii dagaal ka dhacay waxaa dhacday in markaas tuuladii dab lagu qabto oo la gubo nabadoon xasan ayaa sidoo kale sharaxaya inta uu la egyahay khasaaraha ka dhashay dabka iyo guryaha uu baabi'iyey dadka tuulada halaa hoosgalay waa adiga haddaa tuulada laba oo saddex loo dhigo labuu dhigaa aa gubatid saaraha meesha gaarine ilaa waa ku roon yahay waa hanti oo markaas ilaa waa ku roon yahay oo tuulada dhex saalay oo ama matoora biyood leh ama matoorar oo ilaa waa ku roon yahay oo xaniin iyo badar lagu shiidaayo leh dukaaman ilaa waa ku roon yahay badar ama oo guryaha yaali oo sisin iyo badarka kale oo gandheey iyo digir iyo oo guryaha ku jiriyo markaas fuustooyin ku jiro iyo waxii oo dhan deebay noqdeen oo wax laga baxsadayna ma jirto
odayaasha iyo waxgaradka tuulada eji ayaa ku eedeeyay falka lagu gubay deegaankooda in ay ka dambeeyeen maleeshiya beeleed ka soo weerartay tuulooyin hoos yimaada degmada jalalaqsi guddoomiyaha degmada jalalaqsi nuur maxamed absuge nuur dheere oo ay arrintaasi wax ka weydiisay v o eda ayaa qiray dhibaatada dhacday kuna tilmaamay mid aysan raalli ka ahayn bulshada uu matalo xabadii way joogsatay odayaashii dhaqanka culimmadii wixii oo dhanna hawshii way ila wadaana way ila shaqeey u hayaan waana waxyaaba laga foolxumaadaba dab iyo ceel la dunsho iyo qof la qala iyo waxaan ku ogeyn niman la yidhaha shabaab marka walax foolxumay ahaayeen wixiina hadda waa dhaqan weyne haddii ula yidhaa raalli lagama ahayn culamada raalli kama ahayn ganacsata raalli kama ahayn odayaasha raalli kama ahayn dhallinyarada raalli kama ahayn qof kasta waxgarata raalli kama ahayn haddana waxaan ku hoolannahay sidii ceebtii dhacday loo dhaqi lahaa sida ay v o eda u xaqiijiyeen maamulka degmada jalalaqsi iyo guddiga tuulada ma jirin cid ku dhimatay dabkii lagu burburiyey inta badan tuulada eji hase yeeshee ilaa iyo saddex qof oo labada dhinac ah ayaa lagu dilay xiisado salka ku hayay aanooyin qabiil oo dhammaadka bishii hore dhex maray maleeshiyo kala taabacsan labada dhinac waa kan mar kale guddoomiyaha degmada jalalaqsi nuur dheere walax si kama ku dhacay ahaayeen aniga markaa adigu balweynan jiray jowran kasoo tegey jalaqsiaan tegey jalaqsiaan ka tegey balweynaan tegey marka iyadoo colaad ay jirtana ma bixi lahayn marka dhinacan nabadaanba ogaaye siday wax u dhacayaanna hadda badar waayo kula tashamayse iyadoo nabadaan ogaaye marka subaxa adigu habeenaa labu murmay babacdi subax iyaa wax yaroo xabada dhaceen laba qofoodaa ku dhimatay qofna way ku dhaawacantay ma fahamti saasay tahay marka odayaashii dhaqanka oo degmada iyo ku baxay xaaladii inay danshaanay ay u baxeen xaaladda ayagoo duminayo haddana xoogaa qof xanuun haayo waa taqaanaahe nimankan reer wiil kale waxay ku dileen oraxsin marka ay webiga ku rideen marka waxay saas u xumaadayo oo labada dhinac oo shaydaan ka shaqaynayo waxa saasay u dhaceen oo bilowgooduna saasay ahaayeen dawaaqdatuna saasay ahayd midda dambe si xumo foolxumada ahoo dabka haddana saasay ahayd guddi isugu jiray maamulka degmada jalalaqsi odayaal iyo saxafiyiin maxalli ah ayaa talaadadii si wada jir ah markii ugu horreysay gaaray tuulada la gubay si ay u qiimeeyaan xaaladda cabdinaasir socdaal oo ah saxafi iyo sawarqaado ka mid ahaa dadka tegay tuulada eji ayaa v o eda uga warramay wixii uu soo arkay nurow haddii sawir guud ah ka bixiyo dhibaatada meesha ka jirta iyo runtii waxyaabaha indhahaygu ay qabteen waxaa ka mid ah in marka hore xaafadda uu dhibka ka dhacay ama tuulada dhibka uu ka dhacay guryaha ku yaala haddii adigii dhegeystayaashaba aan sawir guud idinka siiyo waa xaafadaha abasiibka soomaalida u taqaano ama isku raranka oo kale waxa ay indhaha u qaban karaan boqolaal guri wax ka badan in ay dabka uu baabi'iyey waxaa kale dabka u baabi'iyey oo indhahaygu ay qabteen makiinado soomaalida ay u taqaan kuwa cajiinka lagu shiidoo kale ceelal dadka ceel dadka biyaha ay ka cabi jireen oo kale gaadiid meel la ii sheegay in garaash ay ahayd yaalleen oo kale indhahaygu waxay qabteen waxyaabaha kale oo aan la yaabay waxaa ka mid ah dabka inuu saameeyey goob masjid ah oo lagu cibaadaysto oo dadku ay ku dukataan oo ahayd masjid weyn oo runtii dadka tuulada degan ee aad isugu yimaadaan sida uu sheegay guddoomiyaha degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan in ka badan saddex boqol oo guri ayaa ku basbeelay dabka halka ay colaadani ku barakaceen dad gaaraya ilaa iyo kun iyo shan boqol oo ruux guryaha la gubay ilaa saddex boqol afar boqol camal waaye markay ugu badata afar boqol camal waaye guryaha dabka uu saameeyey ilaa adigu kun iyo shan boqol oo qoys oo kalena waaye way barakaceen wax magarataa samaysa laakiin ku howlannahay sidii aan wax uga qaban lahayn hadda waxay joogtaa waxay waa dhaceen laakiin inaan wax ka qabanaa muhiima odayaal dhaqameed iyo nabadoonno ku sugan magaalada jowhar ayaa iyaguna sheegay in ay bilaabeen dhexdhexaadin ay ku qaboojinayaan xiisadda ka taagan aagga ay colaaduhu ka dhaceen nabadoon maxamed xasan jako ayaa v o edu u sheegay in ay ku guulaysteen in labada dhinac ay gaaraan heshiis hordhac ah islamarkaana ay dadku bilaabeen in ay guryahooda dib ugu soo laabtaan ciidanka waa la kala qaaday waa loo fadhiistay waxaa la bixiyey cidda kaboola xilli xumaanaa la siiyey susaaro jiiday waxaa balan qaadeen beesha kale in macnaha wixii dhacay waa dhaceen in wax dambe ay dib u dhacaynin ayay balan qaadeen dadkii qaxayna in lagu soo celiyo tuuladooda isla magaalada jowhar waxaa ka socda olole ay guud ahaan dadka deegaanka ay ugu gurmanayaan dadka ku hanti beelay dabkaasi guddi ka kooban qaybaha kala duwan ee bulshada jowhar ayaa iyaga oo adeegsanaya raadiyo jowhar dadka ka ururinaya kaalmooyinka ay heli karaan waa kan afhayeenka guddigaasi cabdikariim cumar macalin aalos oo arrintan uga warramay v o a gurmudka waxa uu ka socdaa xaafadaha kala duwan ay ka kooban tahay magaalada tani jowhar qof waliba waxa uu awoodo ayuu keenayaa xarunta radiyo jowhar sida muxuu ahay haddii ay naqaleed macuun haddii ay naqan lahayd raashin cayriin ah sida galeyda baasto bariis bur saliid qofka wuxuu tabartiisa ah sidoo kale dad waxaa jira qaarkood keenaya dhar muxuu ay keenaya amba joodaraashii lagu seexan lahaa amba macuun oo kale marka xaafadaha si siman ayuu uga socdaa insha allahu dhowaan waxaa la jeclaya in la gaarsiiyo haddii alla uwadala ogolaado colaadda ka dhacday deegaanka eji ayaa imanaysa xilli ay deegaanada dhacaajiinka webiga shabeelle ee gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ay ka soo kabanayaan fatahaadihii ku dhiftay aaggaasi dayrtii aanu ka soo gudubnay kuwaas oo dheliyey daadadkii ugu xumaa ee deegaanka soo mara muddo ka badan shan iyo labaatan sano